Deegaanka Lucknow ee daacadnimo waqooyi magaalada Kismaayo ayaa waxaa saameeyay fatahaadihii El Niño waxaana ku barakacay qoysas badan oo barakacyaal ku ah deegaanka. Bulshada ku nool deegaanka ayaa waxay u baahan yihiin adeegyada caafimaadka iyo in laga caawiyo qultul daruuriga nolosha oo ay baahi weyn u qabaan. Gudoomiyaha deegaanka Lucknow, Cali Cabdi Ducaale, ayaa waxa uu warbaahinta uga warbixiyay duruufaha nololeed ay ku nool yihiin.
deegaanka sidiisa kale iyo xaaladiisa kale dee deegaan waa iska qaxooti xigeen hadduusan ahayn oo una baco gudguduudan aanaan ku hoos jirin cariishiyo aan degannahay xagga nolosha waa iska qaxooti wey waa markii aan dhabta ka hadalno deegaanku barya beer buu noloshiisa ay ku tiirsanayd haddii raxmad la waayo oy raxmaddu yaraato bartiiyo beertuba way israacaan labaduba waxay ku nool yihiin oy wax ku yihiin beerta iyo bartuba ay wax ku yihiin waa raxmaddii iyo roobka wey haddii la waayo ama ay yaraadaan labaduba meesha way ka baxaan sida aan wada ognahay sannadahan dambe waa kii roob la-aanta iyo abaaraha iyo dhibku ay badnaayeen wixii barahaana way baxday wixii beerahaana way raacday alla waa kuu ron yahay hadday ka tegi weydo meelaha webiga afafkiisa ah siimooyinka matooradu saaran yihiin ciddii lehi iyo ciddii kula noolaanayso oo ka xoogsanaysa wixii aan ka ahayn noloshii deegaanku lahaan Gudoomiyaha deegaanka Lucknow ayaa waxa uu sheegay in deegaanka aysan hadda ka jirin xarun caafimaad balse dadka deegaanka ku nool ay u baahan yihiin helitaanka adeegyada caafimaadka.
m j h deegaanku lahaay oo shaqaynayay baa xidhmay oo qoladii hay-addii ka shaqaynaysay baa fankii iyo wixii ay ku wadi lahayd waayey sidaasa yuu ku xidhmay bisha maanta inay tobanka tahay aan u malaynayo waa naga xidhan yahay waxyaabaha uga daran ugu daran oo dee bilow aadmiga iyo dadka hal maalinna aan loo adkaysan karin waa xagga caafimaadka weeye oo jiradu dee waa iska joogto weeye xanuunka gabdhaha umulahaya xanuunka kaloo caadiga intaba haddii aan dee isbitaal iyo caafimaad iyo goob caafimaad iyo daawi iyo dhakhaatiir aan lahaynin caqabadda iyo dhibka ay leedahay waa dareemaynaa tobankaa maalmood waxaanu nahay isbitaal la-aan baanu nahay